lafdiga maa ah iyo wa in lafdiga in ah iyo wa laata lafdiga laatiihi linafyi lxaal saddexdaasi maxay anfiyaan xaalka ma haddii maa darabtu haddii la yidhaha iminka waxba maanan garaacin weeyaan inta in haddii in darabta lagu yidhaha ama in huwa ilaa qaa'im haddii lagu yidhahdo iminka ma taagna weeyaan laataduna fanaado walaata xiina manaas ya iminkadani hadde wakti la ordo maaha weeyaan wakti la yaaco ma taagno linafyi lxaal nafyulxaal bay u ahaadeen bu ku leeyahay linafyi lxaal bay u ahaadeen waa in dakhalat cala almudaaric hadday galaan mudaarica walan lafdiga lan ihi linafyi listiqbaal walam iyo walamaana linafyi lmudiyi labadaasina maadi anfintii bay u ahaadeen laakiin waxay ku kala duwan yihiin naxwada waxbay sheegi jireen de badan ilaa anahu bilama lafdiga lama ilaa anahu isaga waa nafyulmudiyigi oo bilama ku sugan yansaxibu wuu jiidmaya ilaa maa bacda zamani ltakallum hadalka wakhtigan la hadlayo waxa ka sii dambeeya ayuu u jiidmayaa lamaada ilaa markan la hadlayo waxa kasii dambeeya nafyigu kusii dhacaya oo haddaad tidhaha lamaa yaqum cali haddaad tidhaha lamaa yaqum cali ilaa imikadaa aan hadlayo ma taagno weeyaan wixii hore iyo ilaa imikadaa aan hadlayo ilaa iminka kadib kolkaa lamaa yaqum cali ilaa imikadaa ma taagno weeyaan laakiin lamtu waa waktigii hore uun oo lam yaqum haddaad tidhaha muuna taagnayn weeyaan lakiin iminka inuu taagan yaha laga yaabaaba lamaadu lamaa yaqum ilaa imikadaa iminka ma taagno weeyaan waad aragtaa yansaxibu wuxuu u jiidmayaa ilaa maakiibuu u jiidmayaa bacda zamani takalumi zamankan zamanu takalumkaa bacdigii ahaaday wayakhtasu wuxuuna la gaar noqonayaa bilmutawaqac waa wax la filanayo lamaa yaqum weli ma taagna haddaad tidhaahdo laakiin waa la rajaynaya inuu istaago walamaa yadkhul iliimaanu fii quluubikum ilahay sooma odhan weli iimaanku qalbigiina ma gaadhin lakin waa la filaya inuu qalbigiina gaadho lamaa yaqdi maa amarah weli ma gudanin wixii la faray lakin waa la filaya inuu guto lamtu laakin mutawaqac maaha wax la filanaya maaha lam yaakul haddaad tidhaha waa ma cunin in la filanayo iyo in kale maaha laakin lamaa yaakul haddaad tidhaha weli ma cunina wuu cuni doonaa weeyaan macnuhu waa bilmutawaqac wa calaa haadaa haddaba kan markaynu qaadanno falaa yuqaalu lama yidhaah lamaa yaqum khaliilun uma qaama sow maynaan odhan yansaxib ilaa maa bacda zamani takalum lamaa yaqum isma taagin ilaa iminka khaliilun khaliil ilaa imikada uma qaama mayna khalad ahayn ilaa imikada isma taagin bu macnihii hore ahaa soo mahayn uma qaama waa khalad haddaba walaa lamaa yajtamicu naqiidaanna lama yidhaah walaakina lama yidhah lamaa yajtamicu naqiidaan lamaa yajtamicu naqiidaan labada naqiid weligood ilaa imikadaa ma kulmin miyaad odhan kartaa soo maynaan soo odhan waa wax la filayo inay inay kulmaan inuu dhaco lamaa yadkhul iliimaan weli qalbigiina ma gelina wuu geli doonaa soo mahayn lamaa yajtamici naqiidaan naqiidaanku weli ma kulmin lakin may kulmi doonaan naqiidaan naqiidaanka ma taqaan laba shay iska soo hor jeedaa didaanku may kulmi karaan addidaan laa yajtamicaan soo maaha didaan maad arki kartaa aniga oo fadhiyana taaganna mar qura daqiiqad qura hadda ma aha anoo intaan kacahada fadhiista anoo fadhiyana taaganna waanan fadhiyaa waanan taaganahay mudh baan u taaganahay waanan fadhiyaa aydno so may kulmi karaanba nin nooloo dhintay maad arki kartaa noolna dhintayna eeg weligood ma kulmaan maadaamu haddaba lamaada wixeega lamaada wixeega maadaamuu ya wax mutawaqaca oo la filanayo inuu dhici doono lamaa yajtamicu naqiidaan lama yidhah oo naqiidaanka dee iyagu weligood ma kulmaan kamaa yuqaalu sida loo yidhaha lam yaqum caliyun uma qaama lam yaqum caliyun uma qaama waa la yidhaha iyada oo waa sax oo lamta sax bay ku tahay walam yajtamici didaanna waa la yidhaha walam yajtamic ma kulmin addidaan oo iyagu de way kulmi doonaan ma aha oo mutawaqic maaha falamaa haddaba lafdiga lamaa ihi eg falamaa waa lamaadii oo facli geliyey falamaa lafdiga lamaa ah fi nafyi xagga nafyiga tuqaabil waxay ka soo hor jeedaa qad bay ka soo hor jeedaa fi libaati xagga ihbaatka oo qurbi bay qadu tilmaami jirtee ma garan lamaaduna qurbi bay wa xiina idin yakuunu wuxuu noqonayaa manfiyuhaa manfigeegu qariiban min alxaal buu noqonayaa xaal buu qariib u yahay oo falaa yasixu ma ansaxayo lamaa yaji khaliilun khaliil ma imanin fi lcaami almaadi lamaa yaji khaliilun fi lcaami lamaa yaji oo lamaada wax waa hore tegey laguma anfiyo lamaada wax beri hore tegey lamaada lama geliyo hadda lamtaa la geliyaa laakiin wax qariib ah oo xaal uun u dhow wixii imikuun kacay baa la yidhah lamaa ayaa wixii imikuunan dhicin baa la yidhahdaa الرحمن الرحيم المبحث العاشر مبحث كي تبنات ayaynu halkan ka gelaynaa oo kitaabkii balaaqa kitaabka jawaahir albalaaqihii ah fi taqyiidi ku qaydidii weeyaan mabxadkani bilmafaaciili alkhamsa lagu qaydayey mafaaciishii shanta ahayd baa wax lagu qaydayaa iyo wa naxwihaa mafaaciishaa shanta ah waxyowga la midka ah ataqyiidu taqyiidka bihaa iyada lagu qaydaa ataqyiidu taqyiidka bihaa iyada lagu qaydaa yakuunu wuxuu ahaanayaa libayaani nowci alficli ficilka noociisa caddayn la caddaynayo waa masderkii mudlaqa ahaayoo kale tusaale ahaan bayaanu nowcilficil dee masterkii waxaan doonaya ahaan jiray libayaan nawcihii lo odhan jiray markaad tidhaahdo darabtu darba qaasil qalbi kolkaad tidhaahdo min qalbi engegin siduu wax u garaacaan u garaacay dee ficilku nooca uu yahay baad caddaynaysaa ama jalastu jilsat alculamaa haddaad tidhaha say culimmadu u fadhiisanaysay baan u fadhiistay waa libayaani nawci alficli weeyaan oo masterka qayb ka mida ayaa bayaanu nooc lagu tilmaamo waana mafaaciisha dee ragga barhkoodu waad ogtahay inay soo geliyaan mafcuul mutlaq la yidhaha ugu muhiimsan yahayba waa mafcuulka keliyaba ow maa waqaca calayhi ama waxaa la bayaaninayaa wuxuu ficilku ku dul dhacay waa mafcuulan bihigii ow fiihi ama wixii ficilku uu dhex dhacay waa mafcuulu fiihigii ow liajlihi ama wixii dartii uu u dhacay waa mafcuulu liajlihi ow bimuqaaranatihi ama wixii muqaaranadiisa isagoo maciisa ah uu dhacay waa mafcuulu macahugii weeyaan wa yuqayadu waa la qaydayaa bilxaali xaal baa lagu qaydayaa libayaani hay-ati saaxibihaa saaxiibkeed hay-adiisa caddayn la caddaynaya ayaana loogu qaydayaa iyo wa taqyiidi caamilihaa caamilkeega qaydid la qaydayo xaalka laba nooc buu ka keenayoo nooc wuxuu yidhi bayaanu hay-ati saaxibihaa mid kalena wuxuu yidhi taqyiid caamilihaa culimmadu waxay odhan jireen alxaalu wasfun lisaaxibihaa wa qaydun licaamilihaa ereygii noocaa ahaa uunbuu kuu balaaqeeyey uu ku yidhi libayaani hay-ati saaxibihaa wa taqyiidi caamilihaa xaaladu saaxibulxaalka sifadiisana way caddaysaa caamilkana way qaydaa oo haddaad tidhaahdo ji'tu raakiban saaxibulxaalku sow ta'da mutakalimka sow maaha mutakalimkaa hay-adiisi iyo sifadiisii bay caddayso inuu wax fuushanaabay sheegtay caamilkana way qaydeeyoo ji'tu kolkaad tidhaa waan imid kolkaad tidhaa imaatin mutlaqa ma aha oo adoo lugaynaya iyo daadoo wax fuushanba mutlaqu ma aha waa laakiin ku qaydan maxay imaatin ku qaydan rukuub kolkaa waa wasfun lisaaxibihaa wa qaydun licaamilihaa wa yuqayad waa la qaydayaa bilxaali xaal baa lagu qaydayaa libayaani hay-ati saaxibihaa saaxiibkeega hay-adiisa caddayn la caddaynayaana loogu qaydayaa iyo wa taqyiidi caamilihaa caamilkeega qaydid la qaydayo wa yuqayad waxaa kaloo lagu qaydayaa bitamyiisi tamyiis baa lagu qaydayaa libayaani maa kii caddayntii baana loogu qaydayaa khafya qarsoomay buu ku leeyahay kii qarsoomay ayaana loogu qaydayaa aawadii libayaani maa khafiya buu ku leeyahay ka qarsoomay aawadii ayaa loogu qaydayaa ka qarsoomay oo min daatin daata ah waa tamyiisu daadka kaynu odhan jirnay aw nisbatin amaa nisba ah waa tamyiisu nisbaha kii la odhan jiray haddaad tidhaahdo taaba muxamedu nafsan tamyiiska noocaasoo kalihi muxuu ahaa tamyiisu nisbu ahaa oo halka diibka lagaga nisbaynayo ayaa la garan waayey kolkaasay nafsantu caddaysay xagga nafta inaad ka diib noqotay ama aad ka raalli noqotay tamyiisu daadkuna ishtaraytu arbaciin haddaad tidhaahdo afartanka aad soo iibsatay ma kitaabbaa ma xoolaa waa maxay daatadii baa qarsoontay waxaad soo iibsatayba ishtaraytu arbaciin dee kolba tamyiiskaad ka dambaysiisad weeyaan ama laqiitu alaaata rijaalin dee rijaalkaa weeyaan tamyiiskii waa tamyiisu daad iyo tamyiisu nisbo fa takuunu waxay ahaanaysaa alquyuudu quyuudu hiya iyadu maxada alfaa'ida faa'iidadu meesha ay ku dhacaysa ayay ahaanaysaa faa'iidada keliyihiiba halkay ku degaysaa waa qeydka weeyaan buu ku leeyahay oo markaad tidhaha darabtu caliyan la soco muhimaddu waa maxay waa caligaadee qeydkaa cali ayay muhimaddu ahayd waxay culimmadu yidhaahdeen darabtu caliya nin kalihi hadalkaa ayuu kula hadlayaa wuxuu kula hadlayaa nin garaacaaga garanaya garaaca nin garanaya garaacinuu meesha ka dhacay nin og goobta nin wax lagu garaacay waxaa kaluu og yahay ciddii garaaca samaysayna wuu og yahay laakiin wuxuu garan waayey ciddii la garaacay markaa maxaad odhanaysaa darabtu caliyan kolkaa yaad ninkaa u sharxaysaa maxadulfaa'iiduhu waa halkee goobta faa'iidadu waa halkee de waa mafcuulun bihiga waa caliga kolba qeydkaa weeyaan haddii ninku una garaacaagaba ogeyn una garaacba ogeyn lama yidhaahdo darabtu caliyan oo kale waxaa la yidhaha wujida darbun xataa faacilka lama sheego ninkani garaacuunbuuna garanayna dee garaaci unu sheeg waqaca darbun unbaad garaac baa meesha ka dhacay hadduu garaaca garanayo laakiin ciddii samaysay uuna garanayninna waxaa la yidhahdaa darabtu kolkaa darabtu kolkaad leedahay anaa wax garaacay waa nin garaaca garanaya laakiin ciddii samaysay aan garanaynin markuu garanayo inaad adu garaa garaacinu meesha ka dhacay ciddii samaysayna uu garanayo laakiin kii la garaacay uu u baahan yahayna darabtu caliyan kolba qeydka ayaa kolba maxadulfaa'iidaah qeydka waad aragtaa fa takuunu waxay ahaanaysaa alquyuudu quyuudu waxay ahaanaysaa hiya iyadu maxada alfaa'idati faa'idada goobta lagu furayo ayay ahaanaysaa waalkalaamu kalaamkuna biduunihaa iyada li'ideeda kaadibun been buuba noqonayaa aw hayru maqsuudin ama mid loo jeedo bidaati daati ahaantiisa loo jeedo hayrkiibuu noqonayaa haddii qeydka laga tago kalaamku been buu noqonaya ama waxaan looba jeedin ayuu kalaamkii noqonaya waa ka qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisa oo kale wamaa khalaqnaa maanaan abuurin assamaa'a samada maanaan abuurin waalarda ardadana maanaan abuurin wamaa baynahumaa waxa u dhexeeyana maanaan abuurin laacibiina annagoo ciyaarayna ilaahay wuxuu yidhi cirkiiyo dhulka toona maanaan abuurin oo ciyaaro maanaan abuurin qeydku waa laacibiin haddii laacibiin laga tago uu yidhi de hadalkii wuxuu kusoo baaqi noqonaya ilaahay oo yidhaahda cirkiiyo dhulka toona maanaan abuurin hadalkaasina dee been buu noqonaya waa lidaliili lmushaahada mushaahad waxaan mushaahadka ah ee la arkayo ayaa daliil u ah kolkaa wamaa khalaqna asamaa'a waalarda wamaa baynahumaa laacibiin wamaa khalaqna asamaawaati waalarda wamaa baynahumaa laacibiin aayaddu sow samaawaat ma ahayn samaawaat sow ma ahayn aayaddu horaynu u soo marnay inay samaawaad ahayde iska calaamadiya waa khalade waqad sabaqa waxaa hor maray buu yidhi alqowlu qowlkiibaa hor maray fii daalika kan laga hadlayey mufasalan isagoo cadcadoo kala dhigdhigan buu ku leeyahay hadalka horaan kuugu soo kala dhigdhigaye ha u fahminin halkan aan ku casharxayo buu ku leeyahy waa halkii aynu soo marnay tambiihaat alawal tambiiha koobaad culima waxaa la ogaaday mimaa taqadama waxaa hormaray waxaa laga ogaaday ana taqyiida taqyiidka bilmafaaciili alkhamsa wax lagu qaydo iyo wanaxwihaa waxaa la midka ah lilaqraadi aqraadi inay u ahaatay allatii aqraadoo sabaqad inoo hormartay wa taqyiiduhaa taqyiidkeegu idaa kaanat madkuuratan hadday madkuuro tahay haddii umuurtaasi ay sheegan tahay wa taqyiiduhaa idaa kaanat madkuura buu ku leeyahay taqyiidkeegani waa markay sheegan tahay hadday sheegan tahay unbay qeyd tahay wa taqyiiduhaa taqyiidkeegu idaa kaanat markii ayuu ahaanayaa ay ahaatay madkuuratan mid madkuuro ah amaa idaa kaanat markay tahay mid maxduufatan mid maxduufo ah fa tufiidu aqraadan ukhraa aqraad kale ayay faa'iidaysan ayay faa'iidaynaysaa haddii la xadfo minhaa waxaa ka mid aha tacmiim baa ka mid a oo biikhtisaar cumuumna way keensanaysaa hadalkiina uu kooban yahay maxaa ka mid a waa ka qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisa wallaahu ilaahay yadcuu waa baaqayaa ilaa daari salaami daartii nabadgelyada iyo ammaanka ayuu ilaahay ku baaqayaa haddaba halkaa yadcuu maxaa laga maq maxaa ka maqan mafcuulun bihigii baa ka maqan oo maxay ahaa dee dadkao dhan weeyaan wallaahu yadcuu ilaahay waa baaqaya cidduu u baaqayey baa laga aamusay waa la xadfay mafcuulun bihigii waxa loo xadfay maad garanaysaa waa atacmiim maca ikhtisaarin xadafkaasi cumuum buu keensanayaayo axad kasta oo calaa wejhi lardi ah ilaahay waa u baaqaya subxaanahu wa tacaala wallaahu yadcuu ilaa daari salaam bal hadda dacwada ilaahay waa baa waa caam ee la soco dacwada ilaahay waa caam daliilkeeguna waa xadafkaa laakiin hidaayadu waa khaas oo wayahdi man yashaau ilaa siraatin mustaqiim wayahdi man man baa lagu qeyday ma arkaysaa iyada man yashaa baa lagu qeyday oo mar kastoo mafcuulka la sheego qeyd buu noqonayaa dee mar kastoo la xadfana xadafkaasi cumuum buu noqonayaa dacwaduna waa caam hidaayaduna waa khaasoo cidduu ilaahay doono ayuu hanuuninayaa laakiin dacwadu waa caam ay jamiica cibaadihi buu ilaahay u baaqayaa addoomihiisu siday u dhan yihiin lianna xadfa almacmuuli macmuulkoo la xadfaa yu'dinu wuxuu dareensiiyaa bilcumuumi buu dareensiiyaa walow dukira haddii la sheegi lahaa oo wallaahu yadcuu la odhan lahaa dee dadkuu dhawaaqaya lafaata waxaa tegi lahaa garadu likhtisaar waxaad is leedahay cumuumka cibaarooyin keensan karaa jira haddii la sheego oo waxa weeyaan saw iminka jamiica cibaadihi ma odhan wallaahu yadcuu jamiica cibaadihi hadduu ilaahay odhan lahaa subxaanahu wa tacaala ereygan jamiicihi muna cumuumkii keensadeen uu keensan lahaa cumuumkii haddaa xadafkunbaa cumuum keensanaya maxaynuu leenahay xadafku laba arrimood buu keensanayaa waa cumuum iyo ikhtisaar haddaba haddaynu jamiica cibaadihi in idhaahno cumuumkii waa la helayaa ikhtisaarkii baa meesha ka baxaya lafdigii baa dee dheeraanayo lafdi baa lagu soo kordhinaya ikhtisaarkii baa la waayaya walow dukira haddii la sheegi lahaa lafaata waxaa tegi lahaa buu leeyahay garad alikhtisaar garadkii ikhtisaarka ahaa ayaa tegaya oo meesha ka baxaya ayuu ku yidhi wa minhaa waxaa ka mida waxyuuga loo xadfo alictimaadu ictimaad calaa taqadumi dikrihi dikrigiisa hormaray la ictimaadayo la cuskanayo ictimaadku waa cuskasho haddii aad cuskanaysid ka warran xuskiisoo hormaray ood is leedahay maadaamuu xuskiisii xagga hore uu yaalay xuskiisaa iskaga kaaftoon dee waa sax waa ka qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisa yamxu allaahu ilaahay wuxuu tiraa maa yashaau wuxuu doono waa runoo ilaahay wuxuu doono waa tiraa wa yuhbitu waa sugayaa laakiin ilaahay bal joogay muxuu sugi wa yuhbitu waa laga aamusayoo xadafkaasi waa alictimaad calaa taqadumi dikrihi wixii hormaray ee qaybtan hore ka hormarun weeyaan maa yashaa sow ma ahayn dee wa yuhbitu maa yashaa un weeyaan maa yashaadii baa layska xadfay oo mafcuulun bihiya litaqadumi dikrihaa baana loo xadfay wa minhaa waxaa ka mid a dalabu likhtisaar ikhtisaar la dalbayo iyo koobni la dalbayo naxwi yakfiru liman yashaa oo kale weeyaan yakfiru ilaahay wuxuu dhaafaa liman yashaa cidduu doonuu u dhaafaa laakiin wuxuu ilaahay dhaafayaa waa maxay ma jamiica dunuubba jamiica dunuub ilaahay waa dhaafaa sidaynu garanayno laakiin wax laga istinooday baa jira jamiica dunuub wax laga istinooday ayaa jira in allaha laa yag- laa yakfiru an yushraka bih wayakfiru maa duuna dalik haddaba halkaa yakfiru liman yashaaa xadafkaasi cumuum buu keenayaa ma odhanaysid oo de xataa shirkigii baa soo gelaya shirkigii baa soo gelaya cumuum ma noqonayo laakiin muxuu noqonaya waa ikhtisaar keliya weeyaan ikhtisaarun baad odhanaysaa yakfiru liman yashaa yakfir ilaahay waa dhaafaa liman yashaa cidduu doono ayuu u dhaafaa kolkaa ikhtisaar baa loo jaray dee dunuubtii wuxuu dhaafayay ilaahay waa dunuubta dunuubtii baa la jaray yakfiru dunuuba liman yashaa bay ka dhigan tahay wa minhaa waxaa ka mida waxyooga loo xadfo mafcuulka ama qeydka istihjaanu tasriix caddayn la caddaynaya haddaad nacayso magiciisa inaad xustaad nacaysaaba istihjaan weeyaano waa istiqbaax waxaad nacaysaa magiciisa iyo tasriix saraaxayntiisa waa xadiidkii caaisha ee saxiixa ahaa ee nebiga ka soo warisay calayhi salaatu wasalaam ay nebiga ka warramaysay maxay tidhi caaishii maa ra'aytu minhu walaa ra'aa minii bay tidhi maa ra'aytu maanan arag minhu nebiga kamaanan arag walaa ra'aa minii anna igama arag buu yidhi ayay tidhi kolkaa maa ra'aytu minhu wuxuu waxay leedahay ma waa- maanan arag ee nebiga kamaan arag waxay leedahay ogaan bay u jartayoo magiciisay nacaysaa walaa ra'aa minii anna igama arag kolkay leedahayna magiciisay nacaysaa kolkaa waxay leedahay nebiga calayhi salaatu wasalaam weligii aniga cawradiisa maanan arag nebiguna cawradayda ma arag saasay doonaysaa inay tidhaahdo kolkaasay tidhi laa ra- maa ra'aytu minhu kamaan arag walaa ra'aa minii igamana arag magaceegiiba kolkaa la nacay ayilcawra weeyaan wa minhaa waxaa ka mid a albayaanu bayaan oo bacda alibhaami ibhaam kadib ah haddii ka warran bayaan bacda alibhaamihi meesha uu yaallo oo wax la bayaaminayo o la caddaynayo bayaan bacda alibhaam shay baa la qarinayaa kadibna dib baa laga caddaynayaa naftu aad bay u jeclaysataa aad bay u jeclaysataa soomaaliduna aad bay u taqaanaayo dee waxaan u malaynayaa waxaan u malaynayaa inay soomaalidu aad u taqaano albayaan bacda alibhaam cawkaa yaqaanee cawka dhegaysta cawkaasi toosa u yaqaana waxaan xusuustaa kelmadda bayaan bacda alibhaama wuxuu toos ugu dhaqmay maalintii doorashadii somalilan doorashadii hore ee xisbiye xisbiyadu madaxweynenimada ku tartamayeen waad ogtihiin intuu dadka meermeerinayey kolba wuu ag dhigaayo taasoo farcidideed lagu kala qaaday iyo wuxuu ku yidhaahdaba ogaan ma caddaynaya cidda qaaday uu ku yar ag dhigayaa kolkaa adigoo jeclaaday naftu kaa baxayso ayuu kadib xagga dambe kaaga sheegaya waa bayaan bacda alibhaam marka hore shayga waa lagaa qarinayaayo waa lagu guud maraya waa lagu agmarmaraya waa lagu jeclaysiinaya markaa lagugu weyrixiyo eed aad u jeclaato ayaa marka dambe lagu taabanaya kolkaa laba shay baa meesha ka dhalanaya yidhahdeen wa minhaa waxaa ka mid a albayaan bacda alibhaab baa ka mid a kamaa fii xadfi mafcuuli ficli lmashii'a ficilka mashii'ada waa shaa'ada dee ficilka mashii'ada ku tusinaya mafcuulkiisa xadafkiisa ka ku sugan oo kaleba weeyaan iyo wanaxwiha waxa la midka ah idaa waqaca dalika alficlu ficilkaasi markuu dhaco shardan isagoo shardiya laakiin waa ficilku markuu shardiga yahay fa ina aljawaaba jawaabka shardiga ma garanaysa waa kaan shalay ka soo baxaynay low sha lowda shardiga iyo inta shardiga iyo idaada shardi wixii oo kale weeyaan waad aragtay idaa waqaca dalika shardan dalika alficlu shardan fa ina aljawaaba jawaabka ayaa yadullu calayhi ku tusinaya wa yubayinuhu kuuna bayaaminaya bacda ibhaamihi intii la qariyey kadib fayakuunu wuxuu noqonayaa arrinkaasi awqaca fi nafsi nafta meel daran mid kaga dhacaya naftu si cajiiba ayay markaa u jeclaysanaysaa ama ay u macaansanaysaa ويقدر المفعول مفعولك محذوف كان وحا لغو قدريا مسترا مستر با لا قدريا اسغو او من فعل الجواب فعلك جوابك دعي مستر كيسا يا لغا دغيا فعلك جوابك دعي مستر كيسا نحو فمن شاء فليؤمن امك شاء الله سمينا شرط اهين اين من شرط او اهين وانا فعل المشيئه ولا قدري وحي لدوني فمن نك شاء دونا اي محي دونا ولا قدري وحي لدوني فمن شاء عدي دونتا ها فليؤمن بل هرميسو هذا مفعولك محينو كدغنا يؤمنته masterkeyga ayaynu ka dhigaynaa aamana masterkeygu ifcaal sow maaha iimaan faman shaaa aliimaana ninka iimaanka doonaa falyu'min ha rumeeye ilaahay kolkaa yu'mintan jawaabka ah ayaa bayaaminaysa mafcuulkii xadfanaayo dee inuu iimaan ahaa yu'mintanaad ka qaadanaysaa walow shaaa walow shaaa allah lahada annaasa jamiican walow shaaa allaahu ilaahay hadduu doono mee wuxuu ilaahay doonaya lahadaadaasaa ku tusinaysa oo hadaadaa masterkeyga weeyaan walow shaaa allaahu ilaahay hadduu doono hidaayatakum hanuunintiinna lahada naasa jamiican ummaddo dhan ilahay waa hanuunin lahaa wa minhaa waxaa ka mida waxyooga loo xadfo almuxaafadatu xifdi baa ka mida calaa sajcin sajci la xifdiyayo oo wasnin wasni la xifdiyayo sajcigu waa qur'aankii iyo xadiidkii iyo luqadii kale wasankuna waa gabaygii weeyaan falwalu ka hore waa ka sajciga la ilaalinayee ka qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisaoo kale weeyaan sayadakaru waxa waantooba man yakhshaa ciddii baqaysa ninka baqun baa waantoobo wacdigu waxu taraa haddaba sayadakaru man yakhshaa kolka la leeyahay yakhshaadaasow mafcuulun bihigeegu allah ma ahayn sayadakaru waxa waantoobaya man yakhsha allaaha ciddii ilaahay ka baqda sow ma ahayn allah baa la yska jarayo sajci baa la ilaalinaya aayadahaasi waxay ku dhammaanayeen aayadahaasi waxay ku gebagaboonayeen alif baa ugu dambeeyey haddaba haddii la yidhaha sayadakaru man yakhsha allaaha alifkii mee aayaddaasi alifkay ku dhammaanaysaa mee mafcuulkii baa la iska jaray oo yakhshaadaa alif ku dhammaatay yakhda- yakhshaadii baa meesha la keenay kiyoo la badbaadinayo maxay sajciga iyo aayaduhu halkay ku dhammaanayaan bal suuraddaa soo aqri aayad alif alif bay kuugu dhammaanaysaaye id low qiila haddii la odhan lahaa yakhsha allaaha haddii la odhan lahaa lam yakun muuna ahaadeen calaa sanani ru'uusi alaayi aayadihii madaxooga dariiqoogii iyo sunnahoogii asaabiqati ee horreeyey wuxuu ku leeyahay haddii yakhsha allaaha la odhan lahaa aayadihii tegey dariiqii ay ku imanayeen kumayna imaateen tani kumay ku- mid ku yimaadda ma noqdeen oo sababtu dee alifkii baa la waayi lahaa weeyaan falow qiila had- id low qiila haddii la odhan lahaa yakhsha allaaha haddii la odhan lahaa lam yakun muuna ahaadeen yakhshaadu calaa sanani ru'uusi alaayi aayadihii madaxooga dariiqoogii mid ku sugan asaabiqati ee saabiqada ahaa wa haanii ka haaniga ah aynu isku sheegaynaan haanigu maad garanaysaa saw sajci iyo wasan maynaan soo odhan muxaafadatun calaa sajci oo wasnin sajcigun baynu soo qaadanay waa wasankii wahaanii ka haanigiihi ka qowli lmutanabbi ninkii nebinimada sheegtay hadalkiisii weeyaan muxuu yidhi ninkaasi بناها فاعل والقنا يقرع القنا وموج المنايا حولها متلاطمون markii ruum lagu duulay ee sayfudawla uu jebiyey ee dagaalkiioo goobtan ka dhacaya ayuu sayfudawla halkan qasri yar ka taagtay dagaalkiina halkan dhiiggii baa dareeraya kiioo dhiiggii dareerayaoo nafta daadanaysa adla yaabtoo seefta dee sawdkeegii uu isdhaafayo ayuu isagu intuu hubkiisiiba iska dhigay geesinimo wuxuu ka qabo unbu iska jeedsadoo qasri yarunbuu bilowday buu leeyahay calooladaygii buu ku sheegayaa wuxuu yidhi banaaha wuu dhisay qasriga fa aclaa haddana waa dheereeyey ila ninkan ninku hadduu dagaal ku jiro dhexdu kaga tegi lahaayey dhexda kagama tegina cajiib hawadaasuu geliyey buu ku leeyahay wuxuu dhisayaa qasriga walqanaa kiyo waranku yaqracu lqanaa waranka kale ku dhacaya warmihii oo iyagu isku dhacaya buu ku leeyahay markii dadka ay dhaafto warankaa isku dhacaya waranka ayaa isku dhacaya warankii oo isagu isku dhacaya ayuu ninkani qasrigaa bilowday wa mawjulmanaaya geerida mawjadeediina xawlahaa qasriga hareeraheega ayay mutalaatimun mawjadaynaysaa ama isdhirbaaxaysaa buu ku leeyahay geeridiina halkana isku dhacdhacaysaa dadkii oo saa u daadanaya ayuu ninkaasi qasrigaa bilowday almuhim waxaynu uga jeednaa fa aclaa baynu uga jeednaa aclaa waayo wuxuu ilaalinayaa sajci buu ilaalinayaayo fa aclaada hadduu fa aclaaha odhan lahaa sidii banaaha uu soo yidhi halkani waa faqro banaaha fa aclaa waa mid walqanaa yaqracu lqanaana waa tii kaleo alif bay dee ku dhammaantay sidaad arkaysid alif kolkaa waxaa tegi lahaa sajcigiibaa meesha ee, wasankiibaa meesha ka bixi lahaa wasankii banaaha waa dhisay oo faaclaa waa dheereeyey walxaal alqanaa waranku yaqracu uu ku dhacayo alqanaa waranka kale wa mawju lmanaaya geerida mawjadaheeguna xawlahaa hareeraheega ayuu mutalaatimun yahay mid isku dhacdhacayoo isdhirbaaxaya ey faaclaaha weeyaanoo mafcuulkii baa la jaray muxaafadatun calaa wasnin baana loo jaray wa minhaa waxaa ka mida tacyiinu lmafcuul tacayunu lmafcuul aclaaha hadduu odhan lahaa xataa wasanku waa jebi lahaa ee la soco hadda aclaaha hadduu odhan lahaa wasanku waa inaga jebi lahaa intaan faqrada keliyaba la eegin wasankuna waa jebi lahaa wa minhaa waxaa ka mida tacayunu lmafcuul haddii mafcuulkaba la garanayo ka warran wax la garanaya maxaabad ka sheegi ninku wuxuu garanaya miyaad u sheegaysaaba mafcuulkii hadduu is- mutacayin yahay caynoobo la iska garanayo dee iska daa naxu racad waxay daaqday racat ilmaashiyatu tii foofaysay baa daaqday baa tidhi tafooftaasoo xoolihii maaha xoolihii baa soo daaqay racad baa la yidhi way daaqay waxa la daaqayaa waa maxay ma beriis baad u malaynaysaa inuu yahay miyaa la garan laayahay mise waa baasto racat ilmaashiya kolkaa inuu daaq yahay se uu nabaatan inuu yahay layskamaba garanayo haddii raca wuu daaqayba haddii la yidhaahdo daaqba wuu racaaba haddii la yidhaahdo waxa la cunayaa wuxuu yahay sii garanaysaa racat ilmaashiya ay nabaatan weeyaan wa minhaa waxaa ka mida tanziilu lmutacaddi ninkii mutacadiga tanziilu lmutacaddi ficilkii mutacadiga ahaayoo la dhigo mansilata laazimi laazimeeshii ficilku isagoo mutacaddi oo mafcuul qaata ayaa la dhigaa haddana halkii laazimka oo laazim baa laga dhigaa sidii laazimka oo kale loola dhaqmaa ficil laazim oo mafcuulkii baa laga jaraa halkaa arrin aad u weyn baa ku jira iska ilaali hadda waa balaaqada qayb muhim ah baa halkaa kaga jirta wa minhaa waxaa ka mid a tanziilu lmutacadi mutacadiga dejintiisa mansilata laazim laasimka meeshiisa la dejiyo licadami tacalluqi algarad garadka ku tacalluqiisa la'aantiisa ayaana loo dejinayaa bilmacmuuli macmuulka uu ku tacalluqo wax dan ah ayaan macmuulka kuba xidhnaynba markaa maxaad ka dhigaysaa ficilkii mutacadiga ahaa ee maf- macmuulka qaadanayey laasimka meeshiisii oo toos ah uunbaad ka dhigaysaa buu ku leeyahay bartii laasimkuunbaad ka dhigaysaa arrin adalba halkaa ku xidhan bal ayujcalu lmafcuulu mafcuulka waxaa laga dhigayaa nasyan wax la iloobay mafcuulkii waa la iloobay oo cid soo qaadi kartaaba ma jirto bixayثu si oo laa yakuunu una u ahaan malxuudan mid la milicsado muqadaran oo muqadara walaa yulaaxadu lamana mulaaxadaynayo oo lama milicsanayo tacaluqu اlficli ficilka ku tacaluqiisa bihi isaga uu ku tacaluqaya aslanba tusaaluhun baa inoo laaban ficil mafcuul qaadanayey oo laazim laga dhigo mafcuulkii la ilooboodan soo qaadi karaynin waa ka qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisa hal yastawi aladiina yaclamuuna waaladiina laa yaclamuun hal yastawi miyay siman yihiin aladiina kuwa yaclamuuna wax garanaya iyo waladiina kuwa laa yaclamuuna aan waxba garanaynin waxaa jira aayaddan qur'aanka iska ilaaliyo culimmada mufasiriintu kolkay sharxayaan waxay yidhaahdeen kuwa cilmiga ilaahay yaqaanay cilmu sharac cilmu sharciga kuwa yaqaana iyo kuwaan cilmu sharciga aqoonin miyay siman yihiin bay yidhaahdeen macnaha dee male aayaddu kolkaa macnaha male aayaddu ee iska ilaali mufasiriinta halkaa u- in loo caddeeyaa u fiican kolkaa cilmu sharcigii maaha waayo hal yast aladiina yaclamuun soo ilaahay ma odhan yaclamuun maxay garanayaan cilmu sharci bay ka dhigeen mafcuulkii yaclamuuna waxay garanayaan culuma sharciya bay garanayaan bay yidhaha oo mafcuulkii bay sheegeen meeshan aayaddana loogumaba talagalin mafcuulin la sheego nasyan mansiyan baa laga dhigay mafcuulkeygii waa maxduuf waa laazim ilaahay iminka wuxuu doonayaa eg marka mafcuulka la iloobaa waa goorma ee la isilowsiinayaa waa kolka mafcuulka ujeedda ayna kaaga xidhmin ilaahay ma doonayo inuu inoo sharxo cilmu shariicada iyo ragga kale inuu tartan geliyo laakiin waxaa la doonayaayoo adiga lagu weydiinayaa cidda wax garanaysa eeg hubuutulcilmi mafcuulkiiba ma aha cilmigan wuxuu ku tacalluqayey lama kala fadilayo cilmigu wuxuu ku kala tacalluqayey maaha wax laga hadlaya ee mafcuulka aha lama kala fadilayo laakiin hubuutulcilmi ciddii cilmi wax la yidhaha uu u sugnaaday iyo ciddii waxaan cilmiga laleeyahayba uuna u sugnayn mayna aad u kala fogeyn kolkaa mafcuul bil looma jeedo hubuutulcilmi hubuutulficil baa loo jeeda halkan oo kale cidda cilmi inuun cidda wax garanaysa iyo ciddaan wax garanaynin miyay siman tahay ilahay saasuu ina leeyahay subxaanahu wa tacaala qasaba daayar hadda tusaalaan soo qaadanaynaayo eg ninka qasaba daayar furi karaya iyo ninkaan furaynin miyaad odhanaysaa taangiga kusoo fur may kuu siman yihiin agtaadaadii maad shay u dhiibi kartaa dee ninkaan kan garanaynin qaabka loo duuba ku ku halayn kari maysid ma sinno ninka kan habayn karaya iyo ninkaan habayn karaynin wuxuun weeyaan iminka gurigaa la dhisayo hadday dadku siman yihiin ninkii hubuutulcilmi hayiyo ninkaan hubuutulcilmi lahayn soo lama kala doorto ninkii cilmiga shaygan le iyo ninkaan cilmiga shaygan lahayn soo lama kala dooranayo haa waad kala dooranaysaa kadibna dee kuuma sinno adiga laguu dhiibi maayo oo lagu odhan maayo injineer ka noqo masaajidkan dhismihiisa ama gurigan dhismihiisa waayo ma sinna in- ciddii inuun cilmi le iyo ciddaan cilmi lahayn markay labadaasi sinmi waayeen haddee aad ula soco markay labadaasi ciddii wax garanaysa waxani wuxuu dooniba ha noqdo ciddii wax garanaysa iyo ciddaan waxba garanaynin kolkay agteenna oo aadama ah ku sinmi waayeen bal waxaad ka warantiin ciddii waxay garanaysaa cilmigii ilaahay ay tahay cilmu shariicihii cid ay tahay ciddaasi wax loo dhigaaba may jirtaa cid la barbar dhigi karaaba miyay jirtaa ciddaa kolkaa waa min baabi owla haddaba culimmadan waxay arkeenuun qaybtaa dambe ee iminka baabulkinaayo kale aynuu soo qaadannay ma arkaysaa qaybtaa kale oo hubuutulcilmi ciddii cilmi lahayd iyo ciddaan cilmi lahayn kolkay sinaan waayeen waxa min baabi owlaa abaynu nidhi ciddii cilmiga ilaahay taqaanay inay dee cid kasta ka sii sarrayso qaybtaa dambe unbay nimankii mufasiriinta iminka soo qaadanaya bal dhegayso waxay ku odhanayaan un cidda ilaahay cilmigiisa taqaaniyo cidda kale may siman yihiin eeg waxaa fiican aayadda markaad noocaa u deliishanaysid horta inaad caddaysid macnaheeda oo ah cidda waxuun garanaysa iyo ciddaan wax garanaynin may siman yihiin kolka maya lagu yidhaa dee ka warrama inaad tidhaahid haddaba ciddii ilaahay cilmigiisa taqaanay cid la garab dhigi karaa miyay jirtaa halkan oo kale waad aragtaa sharxeegu waa noocaa iminka aynu hayno hal yastawi miyay siman yihiin aladiina kuwa yaclamuun cilmi lihi kuwa cilmi lihi baa lagu leey cilmigu wuxuu dooni ha ahaada sheekhow lama odhanin yaclamuuna garanaya kadaa alqur'aan lama raac yaclamuuna alqur'aan yaclamuuna alxadiid yaclamuuna alfiqh laguma odhan nooca waa yaclamuunuun wuxuun kuwa garanayaa miyay siman yihiin iyo waladiina kuwa laa yaclamuun waxbaba aan garanaynin kuwaas miyay siman yihiin waa maya sow maaha cilmigaa haddaba iyo cilmi la'aantaa laga kala hadlayaa cilmigani ma aha oo cilmigaa dee cilmu shariicada lama le ninka cilmu shariicada yaqaaniya jaahilku may saman yihiin saa laguma leh waayo saas waxal dhinac waxayba ka noqon kartaa wujuuhda bedhkood dee caybayba ka noqon kartaa haddaad tidhahdo seeftu usha way ka af badan tahay ka warran seeftan yaran sitaa ushaa way ka af badan tahay haddaad tidhahdo ka warran ya maadan seeftii caayin seeftu ma marbaa usha la tartansiinayay sheekhow seeftiiyo usha miyaa la tartansiin karaaba waa maya cid alla cid tartansiin kartaa ma jirto sheekh haddaad tidhahdo ninkii sheekha ahaa ee ee khatiibka ahaa ee imaamka ahaa ninkaasi wuxuu dhaamaa haddaad tidhahdo kaa dib jirkay gidaarka fadhiya miyaadan sheekhaa caayin ya huu dhaamaa baad tidhahde la soco kolka waxa weeyaan waxa la kala fadilayaa waa hubuut اlcilmi iyo cadamu hubuut baa la kala fadilayaa waxa min baabi owlaaa cidda ilaahay cilmigiisa taqaana ama cilmigaa shariicada taqaana cid kasta kolkaa inay kasii sarrayso athani ka haaniga ah lafdigaa haanihi wuxuu ku dhacayaa markii tambiihu ina yidhi alawal sow inama odhan tambiiha alawal waa tambiiha qaybtii athani ka haanigiihi alaslu waxa asala fi lcaamili caamilka waxa u asala an yuqadama cala almacmuul macmuulka in laga horraysiiyo caamilka maxaa asale buu yidhi in macmuulka laga hormariyo waqad yuckas laakiin waa la cagsiya oo fa yuqadam waxaa la hormariyaa almacmuul baa la hormariyaa cala alcaamil baa laga hormariyaa liaqraadin ujeeddooyin baa loo hormariyaa shataa aad u kala fogfog minhaa waxaa ka mid ah takhsiis baa ka mid ah naxwu iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin iyaaka adiga un baanu nacbudu ku caabudaynaa wa iyaaka adiga un baanu nastaciin gargaarku weydiisanaynaa iyaaka saw macmuul maaha maxaa looga hormariyey ficilka dee waa takhsiis oo in cibaadada ilaahay keliya lagu khasisaya ayuu tilmaamaya wa minhaa waxaa ka mid a raddu lmukhaadab mukhaadabka celintiisa ila sawaabi sawaabka loo celinayo cinda khata'ihi markuu qaldamo fii tacyiini almafcuul mafcuulka tacyiinkiisa baa laleeyahay uu ku khaldamo naxu nasran ra'aytu nasri ayaan arkay raddan waxaad ku radiyaysaa liman ictiqada ninka caqiidaynaya annaka ra'ayta hayra nin baa ku moodaya inaad moxamed aragtay adna camar baad aragtay kolkaa maxaad odhanaysaa camran ra'aytu wuxuu ku yidhi nasran ra'aytu raddan waxaad ku radiyaysaa liman ictiqada ninka caqiideeya annaka ra'ayta hayrah inaad hayrkii aragtay taasuu ku yidhi saasaad samaynaysaa wa minhaa waxaa ka mida kownu lmutaqadim kan xagga hore la marinayo oo ahaada maxada alinkaar inkaarkaba meesha lagu furayo maca tacajubi kuyuu yaabna ku jiro naxw abacda tuuli tajriba tajribadii dheerayd kadib miyaa tankhadicu ku khayaanmaysaa bi haadihi tan azakhaarifi ee qurxinta ah war waxaa la soo qurxiyey ma intii tijaabo dheeraad soo gashay kadib ayaad ku ayaad haddana ku dagmaysaa buu ku leeyahay tankhadic ayaad ku dagmaysaa ayaad ku khayaanmaysaa kolkaa waxaa loo hormariyey bacda tuuli tajribadaa meeshana taqdiimkana a maxay wax waxaan la taqdiimiyey ee bacda duulkana a maxay wax dee maxadulinkaara wax aad loola yaabo ninka tijaabo dheer gala ee haddana wixii tijaabada uu ku soo bartay ku khaldama ka warran wax lala yaaba mayna tijaabadiisi mayna wax lala yaabo ahayn tijaabadiisi baa wax lala yaabo ah waana maxadulinkaar in badan meelo sheekha aynu ku soo haysanay ma garanaysiin aynu lahayn halkani ma aha taqdiimu musnadu ilayhi kolkaynu xaggii hore soo maraynay dee kuwan oo kale ay ahayd afilxaqi an yucطaa halaaثuuna shaaciran soo maynan soo lahayn waa masaladaa iminka aynu hayno weeyaan sheekha waxaynu la jeclayn maalihii uu xagga hore inoo marinayay inuu halkan halkanuu baabkeegu ahaaye inuu halkanun ku sharxo saasay ahayd iskoodu maynaan diidanayn laakiin baab bay lahaayeene inuuna baabka dhaafinin aynu la doonayn oo baabkii kan ah wuxuu ku leeyahay wa minhaa waxaa ka mid a kownu lmutaqadimi mutaqadimka oo ahaada maxada alinkaari inkaarkaba asalkiisa ama meesha lagu furayo maca tacajubi tacajub micii isagoo ah naxwu abacda tuuli tajriba tijaabadii dheerayd kadib miyaad tankhadimu dagmaysa tankhadicu dagmaysa bi haadihi tanaad ku dagmaysa azakhaarifi ee qurxunta ah wa minhaa waxaa ka mid a ricaayatu muwaasanati ru'uusi alaayi aayadaha madaxooga oo muwaasana ay ka dhaxayso ilaalin aad ilaalinaysid aayadihii haddii ay xaraf qura ku wada dhammaanayaan dee mafcuulka haddaad xagga dambe mariso haddii xarafkii la waayayo xagga hore soo mari si xarafka loo helo khuduuh aayaddaasi maxay ku gebagabootay fagulluuh taa kalena maxay ku gebagabootay uma aljaxiima salluuh taasina maxay ku gebagabootay khuduuhu qabta oo fagulluuhu silsiladeeya uma aljaxiima salluuh haddana naarta ku tuura buu ilaahay leeyahay oo naarta geliya waxaynu arkaynaa aljaxiima sow mafcuul maaha maxaa laga soo taqdiimiyey salluuh baa laga soo taqdiimiyey haddaba haddii xaggiisii dambe la marin lahaa aayadahan ayaan ku dhammaadeen xarafkay ku dhammaanayeenee hada ahaa oo jaxiim oo miima bay ku dhammaan lahaayeen mafcuulka waxaa loo soo taqdiimiyey inay aayadaha la ilaaliyo muwaasanadii ka dhexaysay wa haluma jar halkaan kasii wada buu ku leeyahay min baqiyati alaqraad aqraaddii baaqiga ahayd allatii sabaqa taasoo ku hormartay aqraaddii aad xagga hore ku soo martay taba- tabarugii iyo dee sida istildaadkii iyo muwaafaqatu kalaami saamici iyo ihtimaamkii iyo wixii o dhan halkaan baad ka sii qiyaasanaysaa halkaa ayuu taqdiimkii ayuu halkaa inoogaga soo baxay albaabu saadis baabka lixaad fii axwaali mutacalaqaati alficil ficilka mutacalaqaadkiisii iyo axwaasha ay yeelanayaan ayuu inoo sharxayaa runtii sheekhan asayid axmed haashimi nin balaaqo le buu ahaayee kitaabkan macaaniga awaan yar fahmi waaye qaabka uu inoogu soo tartiibiyey wixii iminka aynu ka soo baxnayey waa mutacalaqaatulficil bay ahaayeen mafaaciishii khamsada ahayd mutacalaqaatulficilka ayay ku jiraan siday culimmada oo dhani qabaan mutacalaqaatulficilka ma taqaanaa waxa loo yaqaano waa wixii musnad iyo musnadun ilayhi aan ahayn oo dhan musnad iyo musnadun ilayhi waxaan ahayn ama kolkaa musnadka mutacalaq ha u noqdo ama musnadun ilayhiga mutacalaq ha u noqdee waxaan labadaa ahayn waxaan labadaa ahayn oo dhan ayaa sidaad garanaysa loo yaqaanaa mutacalaqaatulficil haddaba sheekhu intuu imika un inoo soo sheegay uu ina soo yidhi mafaaciishii khamsada ahayd unbu imikana mutacalaqaatulficil inoo baabaystay waxa weeye xagga tartiibka ma fiicno weeyaan ma fiicno tartiib ahaan alaslu waxa asala fi lficli ficilka u asala binaa'uhu in loo bineeyo lilmacluumi macluum ficilka maxaa asala buu yidhi in macluum loo bineeyo oo in faacilkiisa la caddeeyo ayuu ku leeyahay in faacilka la caddeeya asala oo daraba caliyun la yidhaahdo waqad yubnaa laakiin waxaa loo binayn karaa lilmajhuuli majhuul faacilkaa la jari karaayo naa'ibu faacil baa la keenayaa duriba caliyun baad odhanaysaa wayuxdafu alfaacil faacilka waa la xadfayaa liaqraadin ujeedooyin baa loo xadfayaa shataa aad u kala fogfog ujeedooyin badan baa loo xadfayaa ujeedooyin badan ayaa loo xadfayaa maynu iskhilaafsannahay halka waad yaabantihiine baabu saadis la soo baxa ma haysatiin sow maaha yaay lilcilmi bihi cilmi baa loo ogaa loo xadfayaa buu ku leeyahay cilmi cilmi waa loo xadfayaa naxwa khuliqa alinsaanu daciifan khuliqa waxaa la abuuray alinsaanu baa la abuuray daciifankiiyo itaal daran baa la abuuray insaanka mee faacilkii kii wax abuuray miyaa la sheegayba lama sheegin ka wax abuuray lilcilmi baa loo xadfayo ka wax abuuraa inuu ilaahay yahay umbaa la garanayaa wa khuliqa alinsaanu daciifan aw liljahli jahli baa loo xadfayaa bihi isaga lagaga jiro haddaanna garanayna waad xadfi naxwu suriqa almataacu alaabtii waa la xaday waa goorma laakiin idaa lam yucraf isaariq tuugga markaan la garanaynin dee waa liljahli oo hebel baa xaday ma odhan kartid suriqa almataac alaab baa la xaday unbaad odhan aw lilkhawfi calayhi amaa baqid loo baqayo isaga ayaa loo xadfaa naxwu naxwu shutima alamiiru amiirkii waa la caayey idaa khiifa markaa loo baqayo cala shaatimika caayey amiirkii waa la caayey waad garanaysaa cidda amiirka caydaye maxaad u magacaabi weyday haddaad magacaawdid amiirka ayaa dilaya kolka waad u baqaysaa isagaad u baqaysaa ayuu iska xadaf buu ku leeyahy maadaamaad isagii u baqaysid taasuu tilmaamo wuxuu yidhi aw lilkhawfi minhu isaga ayaad u baqaysaa aw lilkhawfi calayhi isagaad u baqaysaa naxwu shutima alamiiru amiirkii waa la caayey idaa khiifa calaa shaatim markaad ka shaatimkaa u baqaysid weeyaan aw lilkhawfi minhu ama isagaabaad ka baqaysaa haddaad magacawdid isagaa ku odhan maxaad i magacawdoo ku dili isaga ayaa ku dilaya haddaad magacawdidba naxwu qutila qatiilun nin baa la dilay qutila qatiil nin la dilay baa la dilun baad odhanaysaa nin baa la dilay waad garanaysaa ka dilaye maxaad kolkaa ad u magacaabi weyday wuxuu idaa khiifa min alqaatil qaatilkaad ka baqaysaayo waxaa laga baqayaa kii dilka sameeyey inuu ku dilaad ka baqaysaa kolkaa inaad tidhaan weeyaan min qutila qatiilun baad odhanaysaa ma magacaabi kartid aw lilmuxaafada waxaa la badbaadinayaa calaa sajcin baa la badbaadinayaa ma haysatiin miya aw lilmuxaafada waxaa la ilaalinayaa calaa sajcin sajci baa la ilaalinayaa naxwu man daabat cidday wanaagsanaato sariiratuhu laabtiisu xumidad waxa la mahadiyaa siiratuhu siiradiisa man daabat sariiratuhu xumidad siiratuhu kolkaa xumidad siiratuhuda dambe maad arkaysaa xamid annaasu haddii la odhan lahaa sajcigiibaa isdhimi lahaa sidaynu garanayno aw litacdiimi alfaacil amaa faacilka ayaa la weynaynayaa faacilka ayaa la weynaynayaa buu ku leeyahay litacdiimi alfaacil idaa kaana alficlu ficilku kolkuu yahay khasiisan wax liita ficilku kolkuu wax liita yahay faacilka laga ilaalinaya tukullima bimaa laa yaliiqdii weeyaan uu soo waday aw sawnuhu ama waxa laga ilaalinaya can ilisaan naxwu tukullima bimaa laa yaliiq eegnin adan ka filaynin baa hadal xun ku hadlay haddaad tidhahda hebel hadalkaasuu ku hadlay faacilkaad ka ilaalinaysaa inaad hadalkaa faacil uga dhigtidba ninkaasi hadalkaa wuu yidhi ba ha odhan maalintaa way ka dhacdaye sibuu noqdaye ha odhanin hadalkaasuu yidhi hadalkaa waa la yidhi uundhe adigu ha magacaabin tukullima bima laa yaliiq waxaan munaasab ahayn baa lagu hadlay uundhe kii ku hadlayba ha sheegin waayo maalintaa way ka siibatay haddaad carabka ka ilaalinaysidna oo cay xun ay tahayna war maxaa goobta laga yidhi wax xun baa laga yidhi inaga daabaad odhan wax xun baa laga yidhi tukullima bima laa yaliiq carabkaad ka ilaalinaysaaba carabka ayaad ka ilaalinaysaa aw litaxqiirihi ama waad yasaysaa bisawni lisaani canhu oo sawnu lisaan baad sam aw bitaxqiirihi waad yasaysaa buu ku leeyahay bisawni lisaani carabkaanaad ka ilaalinaysaa canhu isaga markii hore isagaad carabka ka ilaalinaysay isaga ayaad ilaalinaysa ood carabkaaga ka ilaali iminkana carabkaagaad ilaalinaysaa ood isaga ka ilaalinaysaa noocaasay kala yihin naxwu qad qiila maa qiil wixii la yidhi waa la yidhi inaga daa qad qiila maa qiil wixii la yidhi waa la yidhiye iska dhaaf wax la yidhi wuu tegeye baad leedahay walaslu fi lmafcuuli mafcuulka waxa uu asal ah an yu'ahara cani alficli ficilka in laga dibrido walaa yuqadamu calayhi lagama taqdiiminayo ilaa liaghraadin ujeedooyin kaiiratin tiro badan mooyaane mafcuulka ficilka lagama taqdiiminayo buu ku leeyahay waaya ilaa liaghraadin kaiira minhaa atakhsiis naxwu iyaaka nacbudu armaynaan iminka soo maraynin ma haysatiin idinku iminka maad haysiin haddaba halkaasi waa khalad waa casharkaynu iminka ka soo baxnay iminka cashirkaynu ka soo baxnay ma xusuusantihiin cashirkii xaggan hore aynu ka soo baxaynay soo ma xusuusni iyaaka nacbudu soo maydaan xusuusnayn soo ma odhan alaslu fi alcaamil an yuqadama cala almacmuul waqad yuckas fayuqadamu almacmuulu cala alcaamil soo maahin liaghraadin shata kebiba sheekhu waa nooc kitaabkiisan macaanigiisu balaaqa male tartiibka khayr allaha siiye dee u geeriyooday sheekhani nin balaaqale buu ahaan jiray wuu geeriyoodaye waxa fiicnayd in rag u baxa la helo oo kitaabka tartiibiya ceeb kale male waa tartiib iyo mukarar un weeyaan rag tartiibiya loo baahan yaho yar kala saara iska calaamadiya laakiin walaslu fi lmafcuul waxa mafcuulka asal u ah an yu'ahara cani alficli ficilka in laga dibrido oo walaa yuqadamu calayhi lagama taqdiiminayo buu ku leeyahay ilaa liaghraadin kaiiratin ujeedooyin badan mooyaane minhaa waxaa ka mid ah takhsiis naxwu iyaaka nacbudu raddan waxaad ku radiyaysaa calaa man qaala ninka yidhi actaqidu hayra dalik waxa waxaan ahayn baan caqiidaynaya wa minhaa waxaa ka mid a ricaayat alfaasila naxwu uma aljaxiima salluuh ti aynu soo marnay ma garanaysaa minhaa waxaa ka mid a atabarug waa kuwii u qiyaasa wiina lahaa naxwu alxabiiba qaabaltu xabiibkii baan muqaabalo ku sameeyey walaslu fi lcaamil caamilka waxa uu asala an yuqadama cala almacmuul macmuulka in laga hormariyo kamaa ana alasla sida asalka fi lmacmuuli macmuulka u asalka ahayd an tuqadama cumdatuhu in cumdaha la hormariyo ay tahay fii fadlatihi calaa fadlatihi waxa macmuulka asal ah macmuulku hadduu cumdiya fadlo kale leeyahay in cumdaha la hormariyo fadladana xagga dambe la dhigo faacilka iyo mafcuulka waayaan iminka waxuu ka hadlayaa faacilku muuna cumdo ahayn mafcuulkuna muuna fadlo ahayn ayaa la hormarinaya haddaba dee faacilka xagga hore maraya ficilka ku xigaya mafcuulkuna xagga dambe fa yuxfadu hada alaslu asalkaa waa la xifdiyaya bayna alficli walfaacil baa ficilka iyo faacilka dhexdooda kani wuu soo cadeeyey fa yuxfadu hada alaslu waa la xifdiyaya bayna bayna alfaacili walmafcuul halkanuu ficilka kaa leeyahay waa maxay waa bayna bayna alfaacili walmafcuul ama bayna almafcuuli walfaacil asalkaasaa la xifdiyayo cumduhun baad xagga hore marinaysaa buu ku leeyahay amaa bayna alficli walmafcuul ficilka iyo mafcuulka dhexdooda miyaa iyo wanaxwihi waxa lamidkaa halkani waa khalad ma arkaysaa waa takriirkii saddexaad ma arkaysaa bayna alficli walmafcuul sow ma odhan soo hadal bilowday maaha bayna alficli walmafcuul iminka muuna iyaaka nacbudu bayna alficli walmafcuul muuna ahayn kaasi kii saddexaad aynu soo marnay muuna bayna alficli walmafcuul ahayn saddexda meeloodba sheekh waa waa galay saddexda meeloodba iska ilaali haddaba si aynu sheekha ugu daweyno ilaahay khayr baynu ka rajaynaynaaye ficilkanun faacil ka dhig ficilkaa yar ma arkaysaa ficilkaa yarun faacil ka dhig sheekha saasuu saa khayr badan baynu kaga guranaynaaye ficilkaas ma arkaysid ficilkun faacil ka dhig amaa bayna amaa bayna alfaacil walmafcuul li saw halka hore kumaanan soo odhan bayna alfaacil soo bayna almafcuul soo dhaha khayr badan baynu kolkaa guranaynaa aan yarayn ma malaynaysa in khayrkaynu qaadanayno amaa bayna alfaacili walmafcuul faacilka iyo mafcuulka tartiibka u dhexeeya buu ku leeyahay iyo wanaxwihi waxa lamidka ah mafcuulka kadarfi waljaari walmajruur weeyaane fa yakhtalifu tartiibu tartiibku iskhilaafaya lilasbaab alaatiya asbaabta soo socota ayuu isku khilaafayaa asbaabtan soo socota ayuu iska khilaafayaa imaa liamrin macnawiyin amar macnawiya inuu yahay oo wuxuu ku leeyahay asalkiisa umahayn in cumdaha la hormariyo in cumdaha la hormariyo faacilkaas umahayn mafcuulka iyo waxa lamidka jaar iyo majruurkana in xagga dambe la mariyo sawma ahayn asalkiibaa haddaba la khilaafaya fayahtalifu tartiib lilasbaab ilaatiya ka koobaad waa maxay ima liamrin macnawiyin amar macnawiya ayaa tartiibka loo khilaafaya naxwa jaaa waxa yimid min aqsa almadiina magaalada meeshii ugu durugsanayd waxaa ka yimid rajulu nin oo yascaa ordaya iminka maxaa la tartiibinayaa ficilba meesha ma jire maadan arkaynin ficilka lagama hadlayo waxa weeye min aqsa almadiina sow jaariya majruur maaha rajuluna sow faacil maaha qaacidadu maxay ahayd in cumdaha oo faacilkaa xagga hore la mariyo jaariya majruurkana xagga dambe la mariyo soo ma ahayn qaacidadu sow noocaa uma dhignayn noocaasay qaacidada u dhignay kolka haddaba sheekhu istaba mariyey maxaa sababay amar macnawiya baa sababay amarkaa macnawigiihi waa maxay haddii min aqsa almadiina xagga dambe la marin lahaa oo la odhan lahaa wa jaaa rajulun min aqsa almadiina min aqsa almadiina jaariya majruurkaasi ficilka jaa'aa ayuu mutacallaqu yahay laakiin rajulka faacilkaa mutacallaqu maaha haddii xagga dambe la dhigi lahaa laakiin oo asalkii lagu keeni lahaa rajulku mutacallaq u noqon lahaayoo faacilka ah oo sifuu noqon lahaa sow rajul nakira maaha qaacidadu maxay ahayd aljumalaat wa shibhuha bacda nakiraati sifaatun sow maaha min aqsa almadiina isagoo jaariya majruur ficilku uu wato uu yahay ayuu kolkaa sifa faacilkaa noqon lahaa haddii xaggaa lagu keeno waa amar macnawiya kii oo amarkaa laga ordayo ayaa jaariya majruurka faacilkii laga hormariyey haddaba iminka ma fahantay bayna alficli walmafcuul shee uu ku lahaa inay bayna alfaacili walmafcuul inay tahay waxaa la kala hormarinayaa inay ficilka iyo mafcuulka tahay soo si fiican umaadan fahmin ima liamrin macnawiyin naxwu wajaaa waxa yimid min aqsa almadiina waxaa ka yimid rajulu nin baa ka yimid yascaa ordaya falow ukhira haddii la dembaysiin lahaa almajruuru isagaa ku cadaynaya ma arkaysaa haddii majruurka la dembaysiin lahaa maxaa laga dembaysiinaya dee faacilka latuwuhima waxaa la moodi lahaa annahu isagu min silati alfaacil faacilka siladiisii inuu yahay baa la moodi lahaa sifadii faacilka siladana waa la iskaga magacaaba waa luqa ahaana silada ha moodin inay khalad tahay oo is mawsuulba meesha ma olina waa maxay siladani hayso dhan waa jaanibkii luqada weeyaan wahwa isagu khilaafu lwaaqic waaqica khilaafkii weeyaan liannahu jaar iyo majruurku silatun lificlihi ficilka siladiisii iyo mutacalaqiisii weeyaan ficilka ayuu xidhiidh la lahaa buu ku leeyahay kolka khalad baa dhici lahaayee ma garanaysaa wa imaa liamrin lafdiyin amar lafdiya in la ilaalinayo naxwu walaqad jaa'ahum waxaa u yimid min rabbihim rabbigood waxaa uga yimid alhudaa hanuun waxaan iminkana ka hadlaynaa iminka faacilku sow alhudaa maaha ka yimid sow hudaa maaha oo faacilkiiah jaar iyo majruurkuna sow min rabbihim maaha ka waran haddaba min rabbihim taa haddii xagga dambe la marin lahaa oo la odhan lahaa walaqad jaa'ahum alhudaa min rabbihim min rabbihimta haddii xagga dambe iminka haddii min rabbihimta xagga hore lasoo mariyo waa xaalo haddii xagga dambe la mariyana waa xaalo marley waa xaalo uun oo iminka icraabkii ma khaldamayo oo hays odhanin markii horeba dee rajulkuunbaa dembeeye ma amar macnawiya laga dhiga hays odhanin sababtu waxa weeye rajulkii nakiru ahaa laakiin kan faacilka faacilkan iminka waa macrifo oo alhuda waa macrifo rajulkii faacilka ahaana nakiru ahaa tii sifuu badhayey kolkaa walaqad jaa'ahum waxaa soo gaadhay min rabbihim rabbigood waxaa ka soo gaadhay amaa min rabbihim rabbigood xaggooga xaala uu ka ahaaday alhudaa hanuun ayaa soo gaadhay nimankan haddaba alhudaa haddii xagga hore la marin lahaa waxaa isdhimi lahaa fawaasisha aayadaha ayaa isdhimi lahaayo aayadahani alif bay ku horsanayeen alhudaa alif bay ku horsanayeen falow qudima alfaacil haddii la hormarin lahaa lakhtalafat waxaa iskhilaafi lahaa alfawaasilu fawaasisha liannahaa fawaasishu mabniyatun waxay ku dhisan tahay cala alif bay ku dhisan taho aayadahaasi alif bay ku dhammaanayeen buu ku leeyahay waa amar lafdiyo la ilaalinaya maarkiisa wa ima lilahmiya ama ahmiyad uu leeyahay aawadii in loo xagga hore loo soo mariyo jaariya majruurka mafcuulka mafcuuliya jaariya majruur waa isku midun ahmiyadda haddii uu yahay wax aada loogu qastayana cidda faacilkaaba ahmiyaddu ma ahay ciddii ficilkan samaysay iyo ninkan ciddii waxa ku samaysun baa loo ahmiyoonaya waa lasoo hormarinaya qatala alkhaarijiya fulaanun ninkan khaarijigii nin dhib badan buu ahaa nin qaaticu dariiqa ayuu ahaa haddaad doonto ama qaaticu dariiqba ka dhig adigu ninkaa aadka iyo aadka u dhibka badan ama aynu ku tilmaamayno inuu yahay qaaticu dariiqa ninkaa dhibka badan in qaaticu dariiqa ku sheegayno ninkaa haddii la dilo ciddii dishay xusuusanba mayside horta ninka dhibkiisii in laga raystay un sheeg qatala alkhaarijiya khaarijigii waxaa dilay waa isaganaa muhim dilkan la dilay baa aad iyo aad loogu farxaya qatala alkhaarijiya khaarijigii waxaa dilay ciddii dishay kolkaa ka dambaysay laakiin horta inuu ninkaa la dilay baa aad dadku ay ugu farxayaan ciddii dishay ciday dooniba ha noqoto laakiin ficilkaa la fuliyeyba ayaa lagu farxaya wa ima lilahmiya naxu qatala alkhaarijiya fulaanun wa amaa taqdiimu alfadalaat fadalaadka taqdiimintooda calaa bacdin badhka kale laga taqdiiminayo faqad yakuunu iminka soo maynaan odhan cumdaha iyo fadlaha sida loo kala taqdiiminayo soo mayn waxaynu ka hadlaynay iminkana wuxuu ka hadlayaa hadday wada fadlooyin yihiin ka warran labada mafcuul tartiib ka yeelanayaan labada mafcuul labada mafcuul kee la taqdiimiyaa bal hadda aynu eegno wa ama taqdiimu lfadalaat fadalaadka taqdiimkooga calaa bacdin barhkood laga taqdiimiyo faqad yakuunu wuxuu noqonayaa lilasaalati asaalo fi taqadumi xagga taqadumka lafdan lafdiga wuxuu ku leeyahay haddii weli ay asalkooga hore uu kala horrayn jiray xagga taqadumkii lafdiga ahaan jiray dee asalkii horeun baa la ilaalinaya bimacnaa labadan mafcuulun bihi waa laba mafcuulun bihi laakiin mubtadiya khabar bay isku yihiin kolkaa kii asal ahaan mutaqadim ahaan jiray lafdi ahaan mubtadaha saw maaha dee isagun baynu ilaalinaynaa haddaba waa danni iyo dee baabkoogii weeyaan ama xasibe iyo waad garanaysaa xasibtu waxaan u maleeyey alhilaala hilaalka daalican mid soo baxaya iminka labada mafcuul mee waa hilaalka iyo daalic kolkaa hilaalkaa dee mubtada ahaan jiray alhilaalu daalicun buu ahaan jiray asalku sidii baynu kala horraysiinaynaa fa ina alhilaala hilaalku wain kaana ha ahaado mafcuulan ha ahaado fi lxaali imika e laakinahu isagu mubtada'un weeyaan fi lasli asalka kaasaa loo kala taqdiimiyey aw lilasaalati ama asaalanimada ayaa loo kala taqdiiminayaa lilasaalati asaalanimada fi taqadumi xagga horraynta macnan macnaha ay ku kala horreeyaan ama macnaha ayay ku kala horreeyaan markay macnaha ku kala horreeyaan labada mafcuul waxa weeyaan mubtadiya khabar ba isku maahee mid baa xagga macnaha macnaha wayna yidhi ma arkaysaa mid baa xagga macnaha faacil ka ah midna xagga macnuhu mafcuul ka yahay kolkaa kee la taqdiiminayaa kee macnaha asal ah ka macnaha faacilka ka ah acaytu waxaa jira acaytu zaydan dirhaman labada mafcuul iminka waa kuwee waa zaydan dirhaman soo mahayn mubtadiya khabar miyay isku ahaayeen waa maya oo maxaynu ku garanaynaa dee zaydun dirhamun haddaad tidhaa mayna been ahayn zayd waa dirham ka waran waa been mubtadiya khabar iskuma aha haddaba acdaytu zaydan dirhaman kolkaa tidhaahdo laakiin zaydkan iyo dirhamkan midi macnuhu faacil ka yahay midna macnuhu mafcuul ka yahay ma dirhamkaa wax qaadanaya mise zayd baa wax qaadanaya zayd so mafcuul awel maaha haddaba isagaa macnaha faacilkao haddana wax qaadanaya maadaamu macnaha faacil ka yahay isagaa ayaynu taqdiiminaynaa aw lilasaalati asaalanimo fi taqadumi taqadumkii asal uu ku leeyahay macnan macnaha buu ku leeyahay wadalika kaasi kalmafcuuli اlأwl waa mafcuulka koobaadoo fii naxwi acda alamiiru amiirku wuxuu siiyey alwasiira wasiirkii jaa'izatan jaa'izo dee wasiirka jaa'izada qaadanaya laakiin jaa'izadu wasiirka ma qaadanayso faina alwasiira wasiirku wain kaana mafcuulan mafcuul ha ahaado binisbati marka loo eego ila alamiiri amiirka e laakinahu faacilun faacil weeyaan fi lmacnaa xagga macnaha binisbati ila aljaa'iza markii jaa'izada loo eego ciddii qaadanaysay weeyaan buu ku yidhi sawrun cad maaha aw liikhlaalin ama waxaa loo kala taqdiimiyaa ikhlaal oo fii taakhiirihi taakhiirkiisa ku imanaya haddii xagga dambe aad mariso ikhlaal baa dhacayoo macnihii baa isdhinmaya manihii macnihii baa isdhinmaya naxwu marartu raakiban bifulanin iminka waxaa la kala taqdiiminaya ma garanaysaa laba mafcuulun maaha waa laba fadlo weeyaan laba fadlo raakiban saw fadlo maaha bifulaanna saw fadlo maaha labadaa fadlo ayuu doonaya inuu inoo kala taqdiimiyo haddaba labadaa fadluu kala taqdiiminayo raakibka maynu xagga dambe dhigna maadaamuu xaalo yahay oo ficilka wixii tooska calaaqada ula laha jaar iyo majruurkaa aynu marartu bifulanin raakiban maynu nidhaahno macnihii buu khalad ku imanaya haddaynu raakibka xagga dambe marino cidda wax fuushani saw ta'da maaha marartu anaa soo maray saw maaha raakiban anigoo wax fuushan adigii soo maray baa gaadiid fuushanaa saw maaha bifulaan haddaba haddii raakibka xagga dambe la marin lahaa raakibku fulaan buu noqonayaa macnahana looma jeedin oo macnuhu wuxuu isku bedelayaa marartu waxaan soo maray bifulaanin fulaan raakiban xaaluu fulaankaasi wax fuushan yahay saana looma jeedine raakiban anigaa wax fuushan weeyaan macnuhu kolkaa halkaa macnihii khalad baa ku yimid saw maaha si khaladkaa looga badbaado waa in xagga hore loo soo mariyo buu ku yidhi aw liikhlaalin ama ikhlaal iyo khalal baa ku imanaya fii taakhiirihi taakhiirkiisa naxwu marartu waan soo maray raakiban xaalo aan wax fuushanahay bifulaanin baan soo maray falow ukhirat haddii la dembaysiiyo alxaalu xaalka haddii la dembaysiiyo latuguhima waxaa la moodayaa annahaa xaalun inay xaalo tahay min almajruuri majruurka fulaan ah in laga xaalaynaya baa la moodayaa wa huwa khilaafu lwaaqic waaqica khilaafkii weeyaan fa inahaa xaalun min alfaacil faacilka ta'da ah ayaana laga xaalaynaya waalaslu fi lmafcuul mafcuulka waxaa asal u ah dikruhu sheegidiisa walaa yuxdafu lama xadfo ilaa liaqraadin aqraad taqadama dikruha xagga hore aynu ku soo marnay aqraaddii xagga hore aynu ku soo marnay ma garanaysaa taa un baa loo xadfaabuu ku leeyahay albaabu saabic baabka toddobaad fi lqasri qasriga ayuu ka hadlayaa qasrigii ayuu yidhi sheekhu bal hadda qasrigaana aynu isla aragno qasrigu luqada xabsi buu ahaan jiray iminka baabkan oo kale balaaqal waadixada waynu ku marnay insha allah kolkaa raggii balaaqal waadixada ogaa baabkani muraajacoo kale u noqonaya waxba adayg ma keenayaan filayaan qasrigu waa adigoo shay shay ku qasrinaya weeyaan ku gaabinaya waxaad tidhi masaajidka ma joogo ilaa hebel mooyaane hebelunbaa jooga ama waxaad tidhi ma taagna raggii ilaa cali mooyaane taagnida ayaad ku gaabisay cali cid kale aad u diidan tahay waa qasri noocaas oo kale alqasru qasrigu luqatan xagga luqada alxabsu xabsiga weeyaan waisطilaaxan isطilaax ahaana huwa isagu takhsiisu amrin amar khasiisidii weeyaan biaakhara mid kale lagu khasiso bidariiqin dariiq loogu khasiso dariiqa oo makhsuusin gaar ah dariiq gaar ah ayaa loogu khasisayaa buu ku leeyahay bidariiqin makhsuus dariiq gaaraad ku khasisaysa ow huwa dariiqaa gaarkaa maad garanaysaa waa duruqdan soo socota kuu sheegi doono ow huwa qasrigu ihbaatu lxukmi xukumka la sugayo weeyaan limaa kii loo sugayo yudkaru la sheegayay fi lkalaami kalaamka iyo wa nafyuhu ka anfintiisa camaa cadaah waxa ka soo hadhay laga anfinayo biixda duruqi duruqdii mid ka mid a ayaana lagu sugayaa alaatiyati ay iminaysay markaad tidhaahdo wamaa muxamedun ilaa qaa'imun iminka maxaan sugay muxamed maxaan u sugay qiyaam baan u sugay maxaanan ka anfiyey waxaan sheegnayn baan ka anfiyey ee juluuskii iyo wixii kale iddijaacii iyo waxaasan ka anfiyey sifooyinkii kalean ka anfiyey waad aragtaa naxw maa fahima ma fahmin ilaa khaliilun khaliil mooyaane famacnaahu macnihiisu waxa weeyaan tarkiibka takhsiisu lfahmi fahamkoo la khasisayo bikhaliilin baa lagu khasisaya wa nafyuhu fahamkoo la anfinayo can hayrihi khaliil hayrkii baa laga anfiyaya oo miman yudarnu dadka la moodaya ah fiihi isaga dhexdiisa daalika fahamkaa loo maqlaynayo ciddii inay wax fahantay la moodayay famaa ka qabla ilaa ilaa waxa ka horeeya wahwa lfahmu weeyaane bimacnaa fahima buu ahay masterkeega dee weeyaan famaa ka qabla ilaa ilaa ka horeeya wahwa alfahmu weeyaane yusamaa waxaa lagu magacaabaa maqsuuran baa lagu magacaabaa wamaa bacdaha waxa ka dambeeyana wahwa khaliilun weeyaane yusamaa maqsuuran calayhi baa lagu magacaabaa maqsuuran calayhi waad aragtayoo markaad tidhaahdo wamaa fahima ilaa khaliilun sow iskama waafaqsanin iminka halkaa waa gartay tusaaluhun baa kala duwan wuxuu ku leeyahay haddaba wuxuu ku leeyahay famaa qabla ilaa ilaa waxa ka horeeya wahwa alfahmu weeyaane yusamaa maqsuuran wamaa bacdaha waxa ka dambeeya wahwa khaliilun ay yusamaa maqsuuran calayhi maqsuuriya maqsuuru calayhi baa iyaguna kala jira iska ilaali wamaa lafdiga maa ah iyo wa ilaa lafdiga ilaa ah dariiqu lqasri baa loo yaqaanaa iyagana dariiq dariiqulqasriya weeyaan waa dariiqii qasriga biduruqin maqsuusa soo markii dhaweydayna ma soo lahayn biixdaa duruqi ilaati waa duruqdii weeyaan walikulli qasrin qasri kastaaba wuxuu leeyahay darafaani laba darafood maqsuurun iyo wamaqsuurun calayhi wa fii hada albaabi baabkan waxaynu kaga warramaynaa arbacatu mabaaxiha afar mabxad ayaynu baabkan ku sharxaynaa ama aynu kaga hadlaynaa buuhi sheekhu afar mabxad almabxathu alawal mabxadka koobaad fii duruqi alqasri qasriga duruqdiisa ayuu ku saabsan yahay lilqasri qasriga waxa u ah duruqun duruq baa u ah kahiiratun aad u badan wa asharuhaa waxa ugu magaca dheer fi listicmaali xagga isticmaalka arbacatun afar weeyaan afar dariiq baa jira wa hiya afartaasina wahiya afartaasina buu ku leeyahay annafyu walistihnaa annafyu walistihnaa maad garanaysaa waa wamaa fahima ilaa maadaa nafyiga ah iyo ilaadaa weeyaan annafyu walistihnaa naxwu maa shawqii ilaa shaacirun maa shawqii jacaylkaygu ma aha ilaa shaacirun shaacir mooye wax kale maadaasi waa nafyigii ilaadiina waa istihnihii ow amase maa shaacirun ilaa shawqii ama istaba mariyo maa shaacirun ilaa shawqii baa waa isku midkiin weeyaan waxay ku kala duwan yihiin qasru mawsuufin calaa sifa iyo qasru sifatin calaa mawsuuf sawkow maaha kaasi oo dariiq maaha dariiqulqasriga nafyiga istihnuh wa inamaa weeyaan ka labaadna dariiqa dariiqulqasriga taanigihina inamaa weeyaan naxu inamaa yaksha allaaha ilaahay waxaa ka baqaya min cibaadihi addoomihiisa xaggiisa alculamaau culimada inamadaasina waa maxay waa kii labaad ee dariiqulqasriga aha weeyaan walcadfu ka saddexaad waa cadaf bilaa lafdiga laa a wax layskugu cadfo iyo wa bal iyo walaakin saddexdaa naxu alardu ardadu mutaxarikatun way gariiraysaa laa haabitatun ma degano dhulku wuu gariirayaa ma degano buu ku yidhi laadaa weeyaan iminka aw ma alardu ardadu haabitatun ma aha mid haabita ah oo sugan bal ee mutaxarikatun way gariiraysaa aw ma alardu ardadu haabitatun ma sugno laakin mutaxarikatun xurufulcadafka saddexda ee noocaasihi waa dariiqii saddexaad ee dariiqulqasriga ahaa weeyaan wa taqdiimu maa ka afraadna waa kii horumarintiisa xaquhu xaqiisu ataakhiiru taakhiiru ahaa xaquhu xaqatu buu idiin qoraya soma intaa buu ka dhigay waa xaquhu weeyaan wa taqdiimu maa kii taqdiimkiisa xaquhu xaqiisu ataakhiiru taakhiir uu ahaa saa ayuu kuu sheegaya inuu yidhah wa taqdiimu maa xaquhu taakhiir naxu iyaaka nacbudu adigun baanu ku caabudaynaa wa iyaaka nastaciin iminka halkaa qasri baa yaalla ariiq dariiqulqasri ayaa ilo waa taqdiimu maa xaquhu taakhiir taqdiimu lmacmuuli yufiidu lxasra soo mahayn yufiidu lqasra iyo yufiidu lxasra waa isku mid wa tawdiixu daalika arrinkaa haddaan sii yar qayaxo ana almaqsuura calayhi maqsuuru calayhigu fi nafyi walistihnaa nafyigiiyo istinaha marka la joogo maqsuuru calayhigu huwa isagu maa bacda aadaat listina aadaatu listinahaka ka dambeeya weeyaan saw maqsuur iyo maqsuuru calayhi maynaan soo sheegin maqsuuru calayhigu waa maxay buu ku leeyahay nafyi iyo istinaa kolkuu dariiqu yahay waa wax ilaa ka dambeeya wamaa muxamadun ilaa rasuulun kolkuu ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala maqsuuru calayhigu waa kee waa rasuulka muxamedna waa kee waa maqsuurkii kolkaa maqsuur iyo maqsuuru calayhi kolkaan leenahay qaaciidadaa qaado haddii nafyi iyo ilaa meeshu ay tahay waxa ilaa ka dambeeyaa waxa weeyaan maqsuuru calayhigii waxa ilaa ka horeeyaana wuxuu noqonayaa maqsuurkii so waadix maaha daa'iman waa nooca wamaa muxamedun ilaa rasuulun iminka saw rasuulun maahayn maqsuuru calayhi haddaan idhaha wamaa rasuulun ilaa muxameduna muxamed buu noqonayaa maqsuuru calayhigu kolba ilaa ka daba dhacawn adigu eego saw kaa laguma sheegin kuu noqonayo naxw wamaa tawfiiqii ilaa billaah iminka maqsuuru calayhigu kuu noqonayaa kan waa billaah maqsuurkuna kuu noqonayaa waa tawfiiqi tawfiiqdaa la gaabinayaayo ilaahay baa lagu gaabinayaa subxaanahu wa tacaala waalmaqsuuru calayhi maqsuuru calayhigu maca inamaa inamaa maceega yakuunu wuxuu noqonayaa mu'aharanka ugu dambeeya fi ljumlati jumlada wujuuban waajib ahaanna ugu dambeeya haddii dariiqa dariiqulqasriga ihi inamaa yahayna maqsuuru calayhigu waa kee waa ka kalaamkaba ugu dambeeya waana waajib naxwu inama dunyaa guruurun war adduunyadu waa meel lagu dagmo oo lagu khayaanmo ayuu ku leeyahay ka ugu dambeeya hadalku waa kee guruurkaasaa maqsuuru calayhiya maqsuurkuna kuu noqonaya addunyaa buu noqonaya maqsuurku dariiqa dariiqulqasrigiina kee buu noqonaya inamaa ayuu dariiquna noqonaya saw labadaaba ma haysatid xurufulcadafkii unbay noo laaban saw maaha iyo taqdiimkii waalmaqsuuru calayhi maqsuuru calayhigu maca laa alcaatifa laadu markay xarfulcadafka tahay maqsuuru calayhigu huwa alwaaqicu ka dhaca weeyaan qablahaa iyada ka hor ka laada uun ka horreeya maqsuuru calayhiya waalmuqaabilu ee ka soo hor jeeda limaa bacdaha waxa ka dambeeya muxamedun jaalisun laa qaa'imun laada kaa ka horreeyaa waa kee jaalisun baa maqsuuru calayhiya maqsuurkuna waa kee waa muxamed ka hore kolkaa eeg muxamedun jaalisun laa qaa'imun kolkaa nidhaa sow laada kama horreeyo wuxuu muqaab walmuqaabilu limaa bacdahaa buu yidhi laada waxa ka dambeeyuu muqaabilu yahay oo laada maxaa ka dambeeya qaa'imka maxaa ka soo hor jeeda juluus qiyaamka soo juluus kama soo hor jeedo dee muxamedun jaalisun laa qaa'imun labada kalaa ka horreeya kaka dambeeya ismuqaabaleeya sidoodaba ma odhan kartid muxamedun jaalisun eeg muxamedun jaalisun laa daahibun maad odhan kartaa waa ceebe isma muqaabalayn karaan iyagu ama muxamedun jaalisun laa aakilun maad odhan kartaa waa ceeb waa wax walmuqaabilu limaa bacdaha daa'iman way ismuqaabaleeyaan naxw alfakru bilcilmi laa bilmaal alfakru faanku bilcilmi cilmi buu ku sugan yahay laa bilmaal se kuma sugno maqsuuru calayhigu iminka waa kee waa cilmiga maqsuurkuna waa kee waa fakriga alfakru bilcilmi maqsuurku waa fakriga maqsuuru calayhiguna waa cilmiga dariiqa dariiqulqasrigihina waa kee waa laada soo saa maaha waalmaqsuuru calayhi maqsuuru calayhigu maca bal aw laakin bal iyo laakin alcaadifatayni ee wax cadfi jiray labadaa macoogana huwa lwaaqicu ka dhaca weeyaan bacdahumaa iyaga kadib bal iyo laakinna iyaga kaka dambeeyo weeyaan maqsuuru calayhigu kaka horreeyana dee waa maqsuurkii naxwu malfakru wuxuu ku leeyahay muxuu yidhi malfakru malfakru fakrigu ma aha bilmaali maal ku sugan bal bilcilmi buu ku sugan yahay mee maqsuuru calayhigu waa cilmiga mee maqsuurkuna waa fakriga weeyaan fakriga dariiqa dariiqulqasrigiina mee waa bal wa naxwu malfakru fakrigu binasabi nasabka kuma sugno laakin bitaqwa buu ku sugan yahay iminka mee maqsuuru calayhigu waa taqwa maqsuurkuna mee waa fakriga dariiqiina mee laakin sow laakin maaha dariiqiina